فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada kismaayo maxaa lagu qiimayn karaa xamladda uu ku dhawaaqay xasan sheekh maxamuud waraysi aynu la yeelannay korneel horay kaga tirsanaa ciidankii siyaad bare ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka kulan u dhexeeya odayaasha iyo waxgaradka beesha laysaan iyo wilaayada islaamiga ah ee baay oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kelimaadkii laga jeediyey kulanka ayaan idinkugu hayaa barnaamijka waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo laga waraystay dagaalkii ceelbacad ee lagu laayay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo isniin ah labayo labaatanka bisha rajab kuna beegan labayo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo labaiyo labaatanka ee miilaadiga ah aan ku bilowno barnaamijka dagaal culus ayaa lagu qaaday fariisin ciidanka jubbaland ay ku leeyihiin duleedka kismaayo ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa duhurkii maanta weeraray saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka labagaras ee hoostaga magaalada kismaayo هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waa hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa weliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf kabaka tukaday oo caawa u waramay idaacadda al-andalus ayaa ka hadlay dagaalkii ceelbacad ee lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ku soo dhowaada waraysiga sheekha sheekh yuusuf ku soo dhowow idaacadda islaamiga ah ee al-andalus jazaaka allahu khayran waa ku dow shalay dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanka ceelbacad marka hore qofkii aanan aqoonin tilmaan ka sii ceelbacad waa deegaan sidee ah halkeese uga yaalaa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe bismi illaahi araxmaan araxiim ceelbacad waxay ku taallaa soddon kilomitir meel ka xigta bariga degmada aadan yabaal afartan iyo siddeed kilomitirna ka xigta galbeedka degmada runurgood ay ka tirsan tahay waana degaan aada u ballaaran oo leh ceelal durdur ah beero iyo dhul geelo oo maaragta ku nool yahay marka dhulkaas waa dhul runtii dad muslimiin oo ay degan yihiin aadna u fiican oo muddo aada u dheer ilaa lixdan sannadood ay magaalo ahayd marka waa degaan noocaas weerarka ceelbacad ka dhacay shalay yay mujaahidiintu la beegsadeen mujaahidiintu waxay la beegsadeen murtadiinta carrituurka oo ah ciidanka kirishtaanka ilaahay kitaabkiisa kusoo duulay iyo dadkan muslimiinta ah ee lagu magacaabo ilaalada madaxtooyada ama koofiya cas la yidhaahdo ee tababarkeeda lahayn ciidanka maraykanka kuwaasoo haddii alla idmaayo ilaahay uu jab iyo naasabeel ka gaarsiiyey nimankaas muddo dheeray qaadatay in la qabto sababta oo ah waxay ahaayeen niman habeenkii guuraaya maalintii oo dhan wareegaya inta il maalmeeda keliya meelaha joogjoogi jireen waa carari jireen mujaahidiintu wax badan ay googoobeen waa la waayey waxay maqleen al-shabaab subaxdii waagu haduubay weeraraa marka toddoba saac kadib maba seexan jirinba magaaladan weligood hal meel islama seexan marka duhur dharaara oo siddeed saac iyagoo qayilaya oo fadhiya derbiyada ayaa laga kor daatay halkaasna ilaahay fadligii baaba looga dhigay wixii ku dhacay oo ummadda dhan ay maqashaa ku dhacay ilaahay baana ku mahadsan ciidamada riddada ah ee la beegsaday waxay ahaayeen kuwa ilaalada madaxtooyada riddada maxay ka soo dooneen ceelbacad runtii madaxtooye kuma taalla ceelbacad gurguurtana ma joogo laakiin asbaabtay u yimaadeen sida ummadda dhan ay og tahay nimankaas waxaa weeye gugubkii waaye haddii badar dheri ka dhammaado gugub wax layidhaha ku hara ciidankii oo dhan waa dhammaaday gurguurta awal baa ciidan asagu ma samayn waxoogaa yaroo farmaajo meelaha uu ku sameeyey intuu asagu maqnaa ayuu ku baaba'shay meeshaan waxaad og tahay ciidankii ugu xoogga badnaay oo maraykanka iyo meelahaas ay ku faani jireen waatay xilka laga tirshay ilaahayna ku baabi'iyey meesha layidhahda galcad kadibna waxaa la waayey wax dambe oo la keeno gurguurta marka xagaalkii dheriga xagaalkiisii uu keenay ciidankii wixii ugu dambeeyey uu heli karo oo joogay madaxtooyigu halkan keenay marka asbaabta u keenta waa duruuf ku timiday riyadii uu lahaa gurguurte marka arrintaas waa arrin ku kaliftay duruuf in la keeno furunta hore ay ku baaba'aan maxaa khasaare ah oo cadowga ka soo gaaray weerarka alxamdu lilaahi cadowgaas shalay waxaa lagula qabtay iyaga oo magaalada dhex fadhiyo oo qayilayo oo nidaamsanayn ilaahay mahaddii afartan iyo lix nin ayaa bartaas la dhigay oo koofiyey gadgaduudan nimanka dulmi ka keenay ma ogtahay madaxtooye ka keenay ee ceelbacd soo istaagay haddee masaariicdoodiyaa ilaahay keenay afartan iyo lix nin kor istaagna annagu waa tahay waxaa la sheegayaa inay jiraan saraakiil muhiim u ahayd cadowga oo dagaalka lagu dilay yaad nooga magacaabi kartaa saraakiil badanaa jirta ciidanka aniga horta ciidan anugu ku shaqeeya ma ahayn oo ii qornay laakiin burhaan cabdulaahi iyo ina cabdulaahi filfil mid la yidhaahdo guddoomiyaha galcada laga dhigaa lalahay caanudhillaho heer wacaysla iyo mid ina hadaafu miyaa la yidhahdaa adiga lix nin ayaan ka xasuustaa meesha teellay magacyadoodana hadda waxaan ka xasuustaa saddexdaas hadda ayaa ku sugan deegaanka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin deegaanka waxaa ku sugan walaayadda islaamiga shabeellada dhexe maamulkeedii iyo odayaasheedii iyo dadkii magaalada iska lahaa oo beryahanba ay nimankaasu ay ku dhibaateynayeen guryihii ka jabsadeen xoolihii ka dhaceen dhibaato weyn u geysteen iyagoo marxabaynaya ay isugu yimaadeen markii cadowga ilaah ku jebiyey haddana walaayadaa joogta kitaabka ilaahayaa ka talinaya dadkii iyo nidaamkii noloshii sidii lagu soo celin lahaa ayaa howlahada lagu jiraa ugu dambeyn maxaad fariin ahaad u diraysaa maleeshiyada riddada ee ku dhammaanaya dagaalka ashaadalla dirirka ah ee ay gaaladu ka wadaan guud ahaan dalka gaar ahaan wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellada dhexe bismi illaah allaahuma wafiqnaa limaa tuxibu wa tardaa ilaahay baa ku mahadsan maanta fariinta aan u diraayo waxay tahay dhallinyarada ku marin habowday riyooyinka xasan sheekh maxamuud oo u sheegayo waxaan leeyahay maanta jaanis aad haysatiin saaxiibadiin waa u jeediin caylbacda yaaliin shalay waxay yeeleen galcab daraadna waxay yeeleen meesha la yidhaahdo hirulagaab adinkoo kale baawur soo raaceen adinkoo kale ilmo iyo naago iyo cidi sugaysay ninka kugu baabi'inaya meeshaas wax danahoo kaa galay ma jiraan laba boqoloo doolarna wax adduunkaaga ee aakhiradaada lagu gato ma dhamma dagaalkuna dagaal qadiyad soomaaliyeed ma aha oo soomaali loo dagaalami maayo ilaahay kitaabkiisa lala dilaya sunnada nabiga meeshaad ku dhacdo waa jahanamo waxaan leeyahay marka dhallinyaradu hadda maanta jaanis ay haystaan si guud waxaan leeyahay ka waantooba annagu dilkiinna iyo dhibaatadiinna iyo waxa hadda indhaxumada meeshan ka muuqata idinlama rabno laakiin ilaahay kitaabkiisa ninku soo duulay in la dila maahane si kale ee balaayadiisu ku ishaagaysa ma jirto haddii aad naga qaadaysiin inaan idin ulayno waa idin ulaylahayn asaan idin dari lahayn marka ma yeelaysiin hadda qoryaad soo qaadateen in laydin dilaa khasab ah annaga ninkaad naga dishiinu janna ku dhacaa wallaahi alladii laa ilaaha illaa huwa kaan idinka dilnana naaru ku dhacaa war niman yahu maanta adduunna ma haysiin oo laba boqoloo doolar oo iyaduna aan joogto ahayn wax lagu gata naftaada ma dhamo qadiyada u dhimanaysiinna ma jirto waxaan idin leeyahay maanta jaanisaa leedihin ilaahay u tooba keena dagaal haddaad gelaysiinna inta ilaahay u tooba keentiin safka muslimiinta gala haddaadan dagaal rabna ilmihiinna u adeegta guryihiina adduunkiina ka shaqaysta laba boqoloo doolar dad xamaal xamar ka naqata xataa keeli si guud horta sidaasaan leeyahay si gaara dhallinyarada eritereya laga keenay ee aan ognaha duruufta ay soo mareen iyo waalidkooda wixii ka dhacay shantii sana ay maqnaayeen ee maanta xeryaha lagu waardiynaya ee masiirkooda gacantooda laga baxshay inay ciddooda u tagaan loo diiday nimankaasoo aad ognahay in lagu khalday tigid aad ka goynaysiin dalka qatar ciyaaraha adduunka tigid ka goynaysiin oo saddex kun oo doolar bishii lagu waday kuwa lagu waday waxaa weeye jaamacadaa laydinka bixinaa jaamacadaha laydin geynaa scholarshipa laydin siinaa kuwaba si been lagu waday kuwa la qafaalay oo beledka xamar xoog looga waday maantana xariga lagu waardeynaya ee de- derbiyadooda qoryaha loo saaran yahay oon ognaha wa duruuftay ku jiraan kuwaasoo hadda laysku dayaya haddana in carrituur laga dhigto oo haddana meesha kuwaanu ku baaba-in la keeno waxaan idin leeyahay duruuftaad ku jirtiin si gaara annagoo og maanta waxaan idin leeyahay haddii aad meeshaad joogtiin ka tegi kartiin ka taga haddii laydin soo wado ee shabeellada dhexe ilaahay kitaabkiisa la dirira laydin yidhaahdo waxaan idin ballan qaadaynaa xorriyaddii aad ka weyseen gurguurte iyo manaxayaasha idin baabi'inaya ee raba inay idin idinkaga tagaan jidka iyadoo moogtahay idinkoo meel yaalla ee aan idiin naxayn waxaan idin ballan qaadaynaa haddaad timaadiin si nabada noogu timaadiin inaan hubka aad haysatiin idiin lacageynayna qiimaha uu suuqa ka joogo anaa damiinka ah taas arrintaas waa nin odaya waana idin aqaanaa nin kastoo hadda raggaas ka mid a waa ognahay isku deegaanan nahay inay hebelya inay hebelaan u aqaanaa agsarkooda waa aqaanaa waxaan idin leeyahay nin walba habartiisa adoogiisaan ku sallimaa asoo nabada wixii hubahu la yimid hadday baabuur tahay hadday qora tahay hadday wuxuu la yimidna lacag ahaan u haysta hadda waa kala fakfakateen ko- qaara cararay halaalaa walaayad kalu tega hal laba labo saddex saddex waxaasu ma anfacayaan jaanis ma hayn jaanis ma haysatiin laakiin maanta haddii laydin keeno shabeellada dhexe sida aad u socotiin aad imaan kartiin kulligiin waxaan idin ballan qaadaa inaad nabadaad weyseen aad heshiin xoolihii idinka baaqda inaan idin siiyo cidihiinna inaan idinku sallimo nin kastaba aabihiisa habartiisu waco saas ayaan idinka ballan qaadayaa waxaa kale oon baaq labaad u jeedinayaa gabdhaha waa baliis la leeyahay ee meeshaan cadcadey lasoo dhoobay mahan meel laga baleysiiyey kuma taallo mahan waa goob dagaal gabdhow kor lagu- la diro oo la xabadeeya gabdha kuma yaalin soomaalina raggeedaa dirireed khalad iyo sax midda lagu dirirayaba annagu diinta ilaahay difaacaynaa nin gaalana waa la arki jiro qorasito diinta ilaahay la diriraya laakiin naagay wax dagaal waxba kaama gelin maamaad tahay ilmaad leedahay nimaad leedahay shaqo kuma lihdiin dagaalkaas wax laga bariisaya mahan ma joogaan guryihiinna aada anunkana hana ceebeynoo gabar meel taalla naag tuur dheerdheeroo meel taalla anuku ma rabno dadkii idinkeena waa dad khayru mas-uula xasan gurguurte nanaw dagaal naaga gelaayana naaga waa qabyaa xaajiya indha yaraa joogta gabdhana waa dhashay turkiya yurubow dejiyey hadduu dagaal gelaaya ayaga ha soo dagaal gelsho xaajiyadu ayadaa ku dhalata ruumugood ayadaa degaanka ah dagaalkana ninka yaraa wada hadduu naaga dagaal gelaaya ha keena xaajiya indha yar iyo gabdhaheeri haddii kalena yaan laydin sirin dagaalkan wax aad ku leedihiin lama arkay guryihiinna kala aada si gaarahan idin leeyahay marka labadaas qolo iyo si guudba waxaan leeyahay ilaahay ha loo toobo keeno jidka toosanna ha la doonto wabilaahi towfiiq aad buu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh yuusuf sheekh ciise kabi ku tukade waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo waraysi gaara siinayay idaacadda islaamiga alandalus هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم kornel shariif shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii dowladdii siyaad bare ayaa qiimeyn ku sameeyey xamlada uu ku dhawaaqay xasan sheekh taas u muuqata mid fashilantay alxamdulilah ilaahay waa ku mahadsan marka hore horta waad mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin bahda alfurqaan ilaahay waa ku mahadsan alfa wa alfa wa alfa ilaahay baa horta ku mahadsan waxaan sheegayaa horta nin walba waxa uu ilaahay u faray waa maraya laakiin saadaasha markii la yidhaahdo nimankan xasan gurguurte waa ogeen wararkiisii hore meeshii uu maray iyo wixii uu ku hadlay marka waagaas ayada eh tafaasiil dheer bay ka bixisay xarakat almujaahidiin war waxaan ka daaya ka daaya marka markii dambena meesha ay martay ilaahay baa ku mahadsan hadda runta markaan kuu sheegana aslanba hadduu ruuxa riyo la kaco riyo hadde riyon bay iska tahay laakiin wax run ah runta runta unbay imaanaysaa ayaana hadde waa gelin dambe ani waxaan kuleeyahay arrintaa ayada ah arrin nin iska laabkaca ninkan haddii hadda backgroundkiisa aan dib usii raacno nin militarinimo wax ka og ma ah wuu iska dhaartay dhaartiisana maanta isagii bay dib ugu noqotay waayahay Meel Shacib, kasta oo- wa- wa- waa tahay shariif shaacib n corneel ciidan baa tahay n wax badanna ciidanka waad ka garanaysaa ka waran qiimeyn ku sameey bal sidee wax u socdaan goodintii xasan sheekh kadib
gooyintii xasan sheekh waxaa loogu jawaabay oo keliya waad maqlaysay waxaa la yidhi dhaartaada yaa noo dhaar ah alla yaa isag ninkaas afhayeenka ah ilaahay ha dhowro wax kaleba ma sii marin kelmaddii uu yidhi sheekh wuxuu yidhi dhaartii adiga aad dhaaratay baa noo dhaar ah dhaartiina biyo dhaceedi maanta la taagan yahay kina waxaan kuu sheegayaa war military ciidan dismoral ah oo uu xoog ku haysto oo ilmo intii la waday meelo la geeyey la khasbayo oo xoog lagu tababaray xoog lagu soo bixiyey xoog ku dagaalamaya wuxuu ku xulaynaya maxay tahay waxaan ku leeyahay waxaa wax soconaya maaha waxaa waaye ciidanka maanta waxay taagan tahay ilaahay muxuu kaaga dhawaajiyey bay taagan tahay marka wax la iscag dhigi karo iyo wax isu dhow midna ma ahaan kuleeya marka ka waran n xasan sheekh n maxay ahayd awoodda xilligaasi uu isbidayey in sidaasi uu ku goodiyo isagoo weliba n kursiga ku cusbaa oo wax badan aanan u diyaarsanayn muxuu ku tashanayay xilligaa wuxuu ku tashanay wuxuu yidhi ninkii gabyahay dhedo waa daruur waana cayr waa dhalan waana dhalanteede dhedo waa daruur waana cayr waana dhalanteeda dhedada bahasha la yidhahdo ee cirka ka soo dhacdo ee roobka u eg daruur baad moodaa waana cayr haddana waa iska dhalanteed been baa loo sheegay xoogaa yaroo sanuudana afkaa loo geliyey niman gaalo ah oo maraykan uu u weyn yahay baa waxay yidhaahdeen war dhaqaaq waa ku garab taaganayay berigii oo mataqaanaa hore dowladdii hore ee aadan cadde yaa dawlad waxaa loo bixiyey oo jirta waan ku garab taagnahay hadde waan ku garab taagnahaydi dadkiina waa dhameeyey wax ilaahay abuuro uu hayana male sufir sufir buu taagan yahay maanta ma garata marka waxaad leedahay n awoodda uu xilligaasi xasan ku tashanayay ma ahayn tiise ee mid shisheeye bay ahayd
awoodda uu ku tashanayay isaga ma ahayn waxaa waaye waxaaga yar inaad ku tashataa fiican wax uu ku tashaday male waxa uu ku tashanhayay niman gaalo ah oo shisheeye ah oo waddanka inay burburiyaan ma ogiya wax kale oy u dan leeyihiin aan jirin yaa waxay u ballan qaadeen ballan been ah waxna kama jirin socaa la yidhi soco warya annagaa kuwa waxa taagana hal nin ah oo garabkiisa taaganna male dadkiina dhammee wax uu isla hayana male wax garab taaganna male waxaa kaloon kuu sheegayaa dayaaradaha hawada la marmarinayaa dayaarad maxay xuraysaa dayaarad badal bay xuraysaa war ciidankaaga infentariga hadalkaaga toban jeer baan ku celceliyey meesha uu taagan yahay baa kuu xur ah xaggee u xur ah maanta erkaa dheer burkaa dheer buu taagan yahay ciidankii kii uu meel geeyey dib uma soo noqon karo kii uu soo wadayna meeluu mara male waxa waaye ilaahay ow maxay ii abuuratay bay maanta ka taagan tahay laablakac bayna ahayd wixiise militarinimo wax ku dhisan iyo khibrad ma ahayn diiniyanna haddee iskaba dhaaf diin marooru ka tegi waa tahay xerooyin bay jabsanayaan al-shabaab weliba dharaar cad shalay waxaa la weeraray xero ciidanka dawladda ay ku lahaayeen shabeellaha dhexe oo askar badan oo saraakiil ay ku jireen lagu laayay xasan sheekh waxay ka joogtaa hadda inuu adeegsado ciidankii madaxtooyada ee koofi casta ka waran ciidanka maxaa loogu talagalay ma inay dagaalamaana mase madaxtooyada inay ilaaliyaan maxayna ka dhigan tahay in saraakiishoodii iyo iyagaba lagu laayo shabeellaha dhexe aslad horta waxaan kuu sheegayaa militarigu midba meel buu qaabilsan yahay mid waardiye keliya loo tababaray oo madaxtooyada inuu waardiyeeyuu ku shaqo leeyahay ciidan waa ciidan badeed oo baddaasaa la baraa ciidan ciidan cer baa la yidhaahdaa aaltaleeri baa jira ciidanka mataqaanaaye lugta ayaa jira oo infentary la yidhaahdo haddaan hadda geel iyo ari isku xero ku xareeyo macquul ma ah geela arigu waa ku istaagayaa wax isku shuqale in xero la iskula xareeyo loogu talagalayna maaha waxa uu wato waxay la mid tahay geel iyo arigu isku meel ku xareeyey maxaa yeelay koofiyad casta aad sheegaysa waxaa loogu talagalay nin madaxweynehoo meel ka tegoo meel baxaya inay waardiyeeyaan inay halkaa waddooyinka qayb taraafika ay lahaayeen qayb salaan sharaf la-e bay lahaayeen qayb waxay lahaayeen ilaalisa madaxda dagaal infentary ah oo inta laisu jilballaabtay rag ku dagaalamayo anigu kuwaa waxba kama qaban karaan baan qabaa military ahaan midda kale waxaan kuu sheegayaa mintid fara yar mayadka kaba macaashaana gabaygii ahaa baa jira weligaaba soo badi weligaaba gaalaan kaasanayaane war ruux inuu dhinto xaqa u qaabilsan oo ilaahay waddadiisii haya iyo waxaanuu meesha ku haya wax iskeenaya maaha sheekh waxa waaye maalinba maalinta ka dambaysa bal fiiri ilaahay baan kugu dhaariyey meel kasta oy hadda joogaan fuusto hoosteed bay ku jiraan oo carro laga buuxiyey marka wax la istoorsan karo iyo wax magaciisa saadaashaydana aniga waxay sheegaysaa bannaan cilla isagoo taagan inuu tegi doono haddii kale waddanka ha iskaga tago oo mataqaanaa ha iska cararo sidii kuwo badan ba ay yeeleen ma garan ciidanka hadda dagaalamayo isaga ayaa lagu hayaa gac- waardiya kasii waardiya saaran ninkan fursadda keliya uu gaadaya ani waxaan cabirayaa waad aragtay inta jeer ee hadda dadka iska soo yaacayo ee isa soo dhiibayo taa'ibiinta waad aragtay mar kastoo ay hadlayaan hadalka ay kugu hadlayaan dib usii dhuux war dadka xoog baa lagu hayaa dadka lagu leeyahay militarina kor waardiya ka saaran u fiirso meel kasta oo militarigu waxan ay militariga ku sheegayaan uu joogo waardiye koraa jiro oo ayaga waardiyeynayo oo ayagii baa la waardiyeynayaaba hadda waa yahay nin adiga asaga aad waardiyeynayso wuxuu kugu qabanayaa maxaa waaye waxaan waan soo afgaraynaa iyo ee, toddoba beri baan wax ku dhammaynayaa iyo sidanaan ka dhigaynaa iyo waxaas af haddee moogtahay nin media ka hadlay wuu iska hadlay laakiin meesha wax run ahaa la rabaa Eh, dagaal aan la isu naxariisanayn baa meesha yaalla oo ninkii ilaahay waddadiisa ku soo dagaalamana uu dagaalamayo kii kalena hadda waad aragtaa waxa haysto wax la isu tira goobi kara maaha ilaahay baa kugu dhaariyey ma annaga iyo ayaga hadda wax la isgaraka isbarbardhigaa maaha militariinimaduna ninku waa inuu jirka ka dhisan yahay waa inuu niyadda ka dhisan yahay waa inuu diiniyan ka dhisan yahay militariinimadanadu sidaa wey isaguna militarinimo aan hal meel oy ka dhisan tahay la arkin buu wataa ma garan waayahay ugu dambayntii een adigoo khibradaada adeegsanaya cornele een markaad qiimeyn ku samaysid xamlada xasan sheikh uu ku dhawaaqay maxaad ku sheegi kartaa ma mid guulaysatay baa mise mid gebi ahaanba fashilantay waxaan kuu sheegayaa horta xasan sheekh maxamuud wixii uu la kacay haruubkeedii oo buuxa maantuu hayaa Eh, wixii uu ku talagalayna mar horaan kuu sheegayoo laablakac bay ahayd laablakicina meel bannaan ah oo cidle buu taagan yahay qabaa'ilada ninkii haddee ku gubtay oo ilaahay uu u qadaray wuu ku gubtay ninkii kalena maanta waad aragtaa xaqiiqadii bay hayaan xaqiiqadii baa la hayaa waa xagga qabaa'ilada markaan kugu kaco militarinimona militariga maanta anigu hadda xeryahoodii ma dhex joogo xeryahoodii ma dhex joogo laakiin waxaan hubaa oon odorasayaa askariga maanta xasan sheekh maxamuud uu meesha ku hayo askari niyad haya inuusan ahayn askari yani mataqaanaaye askarinimo iyo wadaninimo ku annaga waagii hore eh, dowladdii soomaaliya ay jirtaanba wadaninimo iyo meeshan ciidna ma taallo wadaninimona ma taallo wax walbo waa unlaq oo ka dhaqaaq weeye marka meesha ciidan kuma haya ninkaas aniga waxaan leeyahay xasan sheekh maxamuud maanta laf cidle buu toobin ku hayaabaan ku leeyahay waa eber
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
kulan u dhexeeya odayaashii waxgaradka beesha laysaan iyo wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi kulankan oo ay barbar socotay dowro sharci ah ayaa loo qabtay waxgaradka beesha laysaan kaas oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay kulankan ayaa intii uu socday waxaa looga niqaashay sidii la isaga kaashan lahaa dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka sheekh xamse abuu jacfar oo ah wariga wilaayada islaamiga ah ee baay oo ugu horeen kulanka ka hadlay ayaa u mahad celiyay odayaasha iyo waxgaradka beesha laysaan ee kasoo qayb galay kulanka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما ملاي هوسكن لي سنة فديدة ساس ما دad muslimiin baaliriir la samaada iyo fadhiyaan xuruufta xarful hijaa'iga may ku madaxa laan laan wax maale kole rama jarne laan kasa hal kelima ka cabaray jawaabasin ku fade loolan caalami ah iyo adduunyada ku socda lama laangana iska haayaan laanko laanka mujaahidiinta la araw laa ilaaha ila allaahu lisaansho iyo laabtiyo ninka haayaan iska ballansadeen lama lama labaatan labaatan lama lama boqol lama lama kun intaba indareerayaan leenko kaasu leenko lalaala aaminsan ki ilaahay lacnidiska dhiidina hogaamiyow ibliis waay ki ilaahay lacnidiska dhiidina hogaamiyow lalaalana aaminsano labaatan labaatan iyo lama lama kunba indareerawna leenka lamaadaa liisanga lahadalay lamaada leen ka kabaasan jawaabtee fadahay ya may laabta gelideena leenka fayla oo laa ilaaha ila allahu ka leedahaaya ani isin la jartan lisaanka ku shaagdan laabtigna gelidan insha allahu tacaala adduunka una saaragna ilaahay markii us abuuray markii ka horreyta ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala khalaa'idiisa ka dhex abuuray khalaa'igda markii usa ka abuuri isla markaasay maybaa bilaawaday halgan an dhexeeya xisbu shaydaan iyo xisbullaahi halganka inka horreeyey may dhex maray nebiyullaahi aadam aadamkii oo basharkabu ku abuuray ilaahay ku faracay oo usuga inka horreeyey iyo may dagaal dhex maray halgan dhex maray siraac iyo loolan dhex maray lanle raw ibliis aadam ilaahay madi abuuri malaa'igta may la amray usjuduu liaadama markii inka horreeyey usjuduu liaadama فسجدوا إلا إبليس كاسديدي إسلا مركيب إله ما أري وكان من الكافرين قال لكم من قدم إبليس مسلم أبو قالوا وكان من الكافرين إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين آية كل وايح إبليس كي قال كنا قدي ساس نقد يا أبونا آدم عليه وعلى الأنبياء جميعا الصلاة والسلام يا بيت أحمريها لون أحمر nabi aadam calayhi salaam ilaahay amara siiyey ma eray xaan i xaan inweelo xaanna ka dhago janaado roog saasu saase xalka iyo ogow janaado la dejiyey geedoo leylu ku raabay geedan in aantoy amarkay gaadoy ani ka abuuri barwaaga iyo jine ka dhex jirta ibliis intaha ku booday cadow waaye may fade janaadan ini ku dugudo meelingeeka hata laska haayo dhulkin aho may buaha meelo adabluku iyo meelo dhiir ku etaa meelo nooc kale ku etaa laka busoysanyi intaba niila fade maanaha cadaawadiya ka jarta ogdaa janaadanii guuri waasinye isla markii bishu tushutaayo maylakiin ku reebahaya boqor iyo adduunka dhanba haysada ya nagada fadhiisaasa geedan aanto likiin leey iyo ya haddii aad geedan aanta oogna maka taabado xaagna maka taabadaayaan ii waxyaaba noocaasa si usa ingwade ingwadi may geysiye ani nabagi naba aadam geedi aama may ku dhaladi ani janaada laha ku dugda saas ma hayne ibliis markiiba may bilaaway he ani cadaawad qeexan oo bannaanka taala iyonay tahay oo cadaawad asturan saatir leh ani naba aadam kala dhagan gaalada hadda ayadda sheekha akhriyaay may hayti waduu low takfuruuna kama kafaru mahayne may jeelina si iyo gaalowan inaysan gaalowda ibliis may lay fadaayay usiina yaa hajinle nagada ibliis usiina may fadaayay lacnada usa ka dhiidi gaalnimada usa ka jar oo kale ani aadam jeeyo fadaay dankele ma lahay markaasa may leeyi geedaga may lakiin ku reebahaye ya walkale maykiinka diidahay ilaa an takuuna ملكيني أو تكون من الخالدين يا ويلكين دي ده لما ملك أنا قداسن أما واب وارسن ولين بقول لهم بدهم أنا قداسن أنت سلكين دي دنيا جيد أغنيو ساس هو بقى أنت ساس أنا قداسن مركز ويل بقى دار هذا دار أنك دار وقاسمهما إني لكما إلهي كدار هذا سجن صحيح بيعمل سين شيء هاي جيد هو بقى أنت أدوك أن يسوي حكومة سن بورتويدس لوريجا سن ولين نولا سن ما بدهم قداسن لأن إلهي مجاجي كين كدار هذا مسكروما يسداسو يا إن إسكو رمى تصور قال هوكدا بيلا حك جبد سورة ضاحة أيكو أخري سورة ضاحة إن شاء مركا أيدوغي هل أدلك على شجرة الخلد جد أن كأم ولي جيب إسكو رجوي وارو ما بند مدان كتوسينيو ما يكلا لك هلا وملك وملك لا يبلع بغرتوي أن دمادان برنا أن دمادان ولي جراس وايحي عدوي إن كهري نبي آدم هكباهي مركا ما هاي oo weliba cadaawadii iyo gaalnimadii usuwadi macnaha walfaylahanka dhaki ka gaalaysay maleedadus ka gaalaysay male walfaylahanka dhaki khayr iyo wanaag ah weli jeeba way noolaaday jana layla ka jara ma jana layla ka jara adama fadaaso ya jana layla ka jara hoob la kiiwaani waanada ya ani ad qaadata lan imal hoob atama badanidiya ha meelahan ka gabadi macnaha ee naara ka dhiyaasay inta ka dhiyaasay dhulka la ka jeeyay maaba arreeg usiib halgankii gee usugay ha bilaawday gaaladaad ha ka bilaawtay gaalkan wakaana min alkaafiriin gaal maaha gaalkaasi ha bilaaway oo abuunaa aadam ha ka bilaaway oo muslim haay mu'min haay oo nebi ilaahay haay ha ka bilaaway ilaa may socday hee ilaa qiyaamo lagu diiro socde axaadiidta sinin sheeg laa tazaalu طائفة من أمتي يقاتلون روايات قال لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق يو حقك دقال مايا لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم لان خلافي إلا نقربش كبهي لان كهركو يو معنا خلافوك لان كهركو يقالوا نقدي إيو لان قربش كبهي إديس اسكو سألي دقالك انكبهي لما ذا بمر لبايا إلى قيام لكو ديرو جزاكم الله خيرا ما يدر دارمي نفتين نفتين بإن دار رمي ani una doonto islaamka un ku dhihina mujaahidiinta macajuxaan inay shareecada islaamka hogaansana inay shareecada islaamkana daagda inay ilaahay shareecadiis ka dhagana inay ummateen muslimiinta ee ka dhagna inay ummato barna inay ilaahay ka hiranaana tabaaraka wa tacaala inay gaalada ku fogaana ku dheerana inay leyla nahaaran gaaladaasi cadowgan ata ani ata ani una fahansanaano waana ka dhaqanno ka camal falna wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa mikrofanka lagu wareejiyey malaaqa beesha laysaan ee wilaayada ba'i الحمد لله ولا ليال إلهي ما هضل إلهي نعموين شي فرع بدن نسي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان إلهي نسي هرت أولا إلى قاسم مهديان إلهي إني والد المسلمين موحدين إلهي إني والي ين مهديان إلهي هن كلمي أرلاض تنه إني كلمي ين كمهديانا ونو نس أخريان إلهي كتاب شيء يسند ونس أخريان والكلن نس كلمين قبيلها نس كلمين uno anin kulugna isbahaysi kale unoon raadiyaan ilaa aan kulugna ilaahay kitaabshay iyo sunnadiis inaynu barana ilaahagii hana waafajiya aan kama hadiyaan alxamdulilaah mayba ilaahay inkama hadiyaane ilaahagiina sii amnigan iyo suqnaashadan ilaahagiina sii hatanan kama hadiyaan uma kadib mayba aan kama hadiyaane amnigan iyo nabadan iyo barwaaqadan mayba aan kama hadiyaane hatana ilaahagii sabab ninka kawaali mujaahidiinta oo kiisho an shahiidi kiisho aan dhaawacama in boosawi kiisho hataba aan taaganu dhiijayn qubadahay saacad kastan deed hahay oo sababtay on ilaahay amnigan iyo sugnaashadan ilaahayni si ayoon an kama hadiyaan uma kadib maylana ikhwat alciza anu naftay ku bilaawow dadka walaalada in muslimiinta dhammaantood lama aha mayban isdardaaramaan horta ilaahay obsiisa in isdardaaramaan alla subxaanahu wa tacaala kitaabkii iyo sunnadiis inaynu qobsani in isdardaaramaan allaamay weelay horta harafna walnin sheegi hadal iyo haraf walmalnin dhaaf wacdi i waana walmal dhaaf sadaberbarana wacdiyaay xaraf layna nin sheegay xadiid layna nin sheegay aayad quraan layna nin sheegay may weelay lan aayad quraan lan sheegi qowlullaahi lan sheegay qowlu rasuul lan sheegi walkalaman dhiman lan kasta madumaylan ku baahanya walaa isu baradi ama dheegi inuu isu dhaadada inuu isu dhaadado si dhaba an dhaadada waana ka dhagam hataan sida isu an dhaadadi oo qalbigiisu ka qaadi ehelkii isku dambeyn isu ingeysi intaas hartoo nin ku baahan yahay may bay galan nin ku baahan yaha kolley wal nin digi digmaanyo badan wal nafsi gaalanamana nin ku digi asbaabyaalkii la kiridda u fadi maslaka gaalo waayana nin sheegi mawaaladana nin sheegi shirki badanana nin sheegi hawdooji badanana nin ku sheegi tawxiidana nin sharaxi tawxiid rububiyana nin sharaxi tawxiid uluhiyana nin sharaxi tawxiid asmaa'i wa sifaatyana nin sharaxi antaas tawxiidka horta lan koobilan sharaxa oo waana barada afrankan ku dhawaaga lafdan iyo macnan qaadada horta ma daasan muslimnagada ilaan tawxiidka lan kooba qaadada walna ka fare walna koo reebe ma inin ku baahnya madun wali tawxiidka inuu nan sheegay oo nan bari noo reebi inuu ku hirnaan wali tawxiidka inuu nan sheegay inuu fahmay inuu qaadani nafarin inuu qaadana taasi aan isdardaarmaan aan dardaarmaan nafta iyo nafta muslimiintaba ugu dambayntii qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha laysaan ayaa ballan qaaday dhaqangelinta ah waxyaabihii lagu ballamay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى يا مهد محد أولن كوبا كورن إلهي محد نغان أول كان يا آخر كانوا نعمة وفرع بدن إلهي نينوالي نعمة الإسلام والإيمان يا إلهي نينوالي أمن يا إلهي نينوالي إلهي أسام محد له نعمة أسمي كمد إها جيك سات ولا لا شيء جايان أها أدو بدن إيقا أردون روج دتك أدو كان إيه إني بعض قال كل في فرده والله إن الشيء مكسور واس نعمة أس نعمة إلهي إن أنكم ما هديانو بعد الله ما إنكم ما هديان مجاهدين توديق شديد هاي أنكم ما هديان أغيار أقوله هرت ما يحضواي مجاهدين تي ولايدي أو ما أرجع هنبوغتي أو كويتي oo juhdi badan intaha geliiday safar dheer ku kooyti hadhowaadaasan lehe ma aragna weji furun gacamo furungahasiinka dhowaayan dad aman dhow unan aragne mahabadii oo nahaaytay arajo badhib an gamniyo ahna salaameen ilaahay oroodis allaniif afii tantan tan kale bari orsiyow mayla reeyha unig aadis yaawshay ningnakain mayla reey kasalitaaway akhyaar masuulood yama ah muslum maalan kaste iswaaniya wala inisheege dadkun hata lamageya sadegere oo kale yaan taroogna kad asharla ka akhriyaay may kalena nin sheegay kitaabada inta la ka akhriyaay daqiiqado la nin dul mari kelimo kale may ku kadalanta kelimadii sadebere inta la ka haay kitaabadii sadidi kutub sadidi bo inta la ka wadaadadan walba in kaasa sheegan kelimo oo wal kale unan ogayna ma aragna faafaahin kala nin kadar suurigalo ilaahay fadliye ilaahay baka mahadyaana maylinin ku digayha hal walaa wal bara wal raajara lari lanku unugishay hoba gaalaw maylaray banaanka ku maroy aawka hoba gaalaw banaanka halku maroy isla qaadananga taawiya wadaadaynin hata ninka nagan tantan may kale lani buraarijiyey maylaray gaal hob la goori naftu madi ku bahaasalanka dabarshay ku booda reedyay ku mooda burburyaynbo dile gaaladun oo nafbahaw hayto milanka tuwaysan oo jahwareersan ya een baa lahan dad lunku digo haye dad luku sardhow hay dad kungeeka oo hata ruugan mildheera ku kooyan mayna an kooyan walin isgaryahaynama wal kale un hoosgalya an kooyan ha dheegan wareegun maaglay malha ninkuus gaal malaha hadna dacwo kale ma jarta dhibaato kale ma jarta mayl dad lahan kuusay dareenga jar ilaahay baka ma hasana mujaahidiinta lanhaliinko laha tuuga hibilow askarnagoy larimaka jar sasabna malka seedaha inta ilaahay maray waina jundana lahum alghaalibuuna kitaabkan isu lasame dakulakoo ilaahay isu sheeni nabiha kadidi ummadaan weeldhadi langlaka tuugaa ma jara ilaahay badad an weeldhada usoo balle ha dhowaada gacmo furma ka dhowaada beelle bari irse oo hata muddo todoba maalimood ree inta roogdi muddo hata sedde maalimood oo kale ana dowranayn socotay ilaahay ka mahadsan kulley lambana aadan ama jara luto qaado kor mise farto dhagaajii kor mise hata hamaansado kor ilaahay iniisa an weelo aragday fursaddaas ilaahay siilay ka dhagaaga kor ilaahay ka mahadsan antii aragday juhdi e anta lakabii ya ilaahay ka mahadsami gaarhaan ilaahay ka mahadsan walaayada baay ya ka mahadsan maylanin akhriyaysid kitaab kitaab le raw alwalaa walbaraa alwalaa maylanin sheegay anti muslimiinta la xiriiriyo walbaraa'an anti gaalada laku biri gaadado oo laku goho dhalo o laytamo yalanin sheeg kulley maybo horto wale ilaahay ilaahay maybo kalaamshay wali yar hoba la bilaawaba kii filyin hoyo layla ka dhagadoonhaad riidlanki ilaahay infahamsiina madii walbadan lan sheegana ma gaadado may kale lanin akhriyayhi kitaabo la eraw duruus aragdi adalaa'il muwaalaatu fii xukmi ahlu ishraak kitaab leraalanin akhri adilooyinka oo aragday muwaalaatu ahlu ishraak gaalada xukunshe sidii lunku badbaado fadi sidii lunku bira gaadada fadi anti aragday geeka lee walaago dhibaada ka deeri daraadiya gaala laninka darama korno mise lanin hariirii korno mise laninka nuglaada korno lanin sheegi walbadan alanin sheegi may kale lanin akhriyay kitaab le raw waajibaatu alanin akhri sidiidaas kitaaba lanin akhri ilaahay ka mahadsan horta wala antun dhon un laninka sheegahay uni naar laninku digahay
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
guud ahaan nacaw intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم